Culumauddiinka, ganacsatada iyo dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa maanta taageero u fidiyey dadka ku dhibaataysan magaaladaasi ee dhowaan ka soo cararay dirirta ka socota dalka Yemen. Raashin iyo gargaar kale ayaa dadkaasi maanta la gaarsiiyey iyadoo kuwo kalena loo ambabixiyey deegaanadii ay ka soo jeedeen. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
tiro ka badan saddex boqol oo qof oo ka mid ah ku dhowaad kun qof oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen kuwaasoo ku sugnaa xerada sida ku-meelgaarka ah uu maamulka puntland u dejiyo dadkan soo barakacay ayaa maanta nasiib u helay inay helaan gaadiid geeya gobolada ay doonayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoob deero ayaa v o a uga warbixiyey tirada dadka maanta gaadiidka la saaray gobolada ay ku socdaan iyo kuwa maalinimada beri ah ay qaadistooda ka qayb qaadan doonaan ganacsato iyo hay-adda i o m oo ay diyaarintooda ku jiraan
maanta waxaan safrinay saddex boqol iyo soddon iyo lix saddex boqol shirkadda golis baa rartay oo waxay u rartay muqdisho labaatan iyo lix waxaa raray guddiga gurmadka qaxootiga yemen oo waxay u rareen hargeysa toban waxaa raray guddiga gurmadka qaxootiga yemen oo iyaguna waxay u rareen degmada laasacaano berri waxaa noo qorshaysan waxaana la soo xiriiray ganacsato waxayna noo sheegeen inay saddex boqol qof ayaga raraya saddex boqol iyo soddon qof rarayaan ayagana hadda waxaan ku howlannahay inaanu saddexdii boqol iyo soddon qof diyaarino waxaa kaloo ayagana berri noo qorshaysan inaanu rarno boqol afartan iyo labo qof oo hay-adda i o m ah oo aan maalinta ka gaari weyna iyagana dhammaan marka dadka waa wad raraynaa goobihii goobihii loogu talagalay intaan gaarsiinkarnaa gaarsiinaynaa marka dadkaas markii la arko in loo fududeeyo ool maamulada soomaaliya ka jiro dhan saasaan u sheegna haddaan nahay maamulka puntland iyo guddiga gurmadka qaxootiga yemen ee dowladda u xil saartay muddadii ay dadkani joogeen waxaan ugu maqaalaa xaafadaha iyo ururada dhalinyarada haweenka inay soo gurmadeen dhar iyo cuntooyin iyo u keeneen dadkan shacabka ruuxiisa una qayb ka qaatay arrimaha maxaa nooga sheegi karta faadumay waa run doonta u dambaysa oo sidee kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo saddex sideed boqol labaatan iyo lix ayaa xaruntan soo galay intii kale marka horeba shacabka ayaa dabiray intaana ayaga hadda nala dabiraya waxa unun kooban oo dharka cuntada wax walba ilaa iyo halkaas hadda kala go' ma lahayn waad arkaysay bakhaarkaas waa u buuxaa iyadoo cunto hadeer kama qabno shaki laakiin waxaan ka baqaynaa mawjadaha soo socda inaanu gaarsiin weyno gobahoodii intaas baan u sheegina sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda goolis ayaa sheegay inay horay u qoondeeyeen in doontii timaadaba ay ka qaadaan afartan qof balse arrintaas ay bedeleen kadib markii ay arkeen in xaaladda dadkani ay adag tahay waxa uu sheegay in dhammaan dadka imaanaya dekeda magaalada boosaaso ay siiyaan kaar telefoon oo ay lacagi ku jirto si ay qaraabadooda durbo ula xiriiraan waxaana uu v o a u sharaxay habka ay ku xuleen saddex boqol konton iyo sideeda qof ee ay qaadeen dadka markay yimaadaan kulli waa la diiwaangeliya maamulka meesha ayaa diiwaangeliya kabacdin annagu waxaanu xulanay dadka caruurta wata islaamaha saddex caruura afar caruura shan caruura wata waxaa nala xulay runtii wasiirku aad noola shaqeeyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilahi waa nagu guuleyn markii hore waxaan rabnay inaan qaadno afartan qof haddaan nahay shirkadda goolis laakiin markaan aragnay inay duruuftu badan tahay markii hore waxaan qaadnay konton iyo sideed qof maantana waxaan qaadaynaa haddii alla idmo oo dee aad aragto basaska saaran ilaa saddex boqol oo qof mar walbana insha allahu tacala waxaan jecelnahay inaan kasii kordhino intaa waxaa noo dheer qof kasta oo doonta ka soo dega waxaan siinaa kaarka taleefonka oo hal doolar ku jirto si uu qaraabadiisii ugula xiriiro oo maaragta maxaan kuleeyahay ummaddii wax ula qabsado
marka dadaalkiinna meeshii baa kasii wadaysan insha allahu tacaala inta qaxootigaas socdo shirkadda golis waxay u taagan tahay inay intaas iyo ka badan qabato haddii alla idmo qaar ka mid a dadkan ka soo barakacay rabshadaha dalka yemen oo ay v o a la kulantay iyaga oo saaran gaadiidkii ay raaci lahaayeen ayaa iiga waramay dareenkooda iyo gobolada ay ku socdaan jacli aadan iijo meeqa ciyaala ayaa kula socda xagee u socotaa laba ciyaal ay la socdaan muqdishoan u socdaa waa gartay hadda baska ogadiisi baa saarantahay bal ka waran dareenkaaga haddii aad hayso aad aad ugu faraxsanay maadaama aan ka baxay oo wadankeyga aan u socdo waa wax fiican
waa gatay een magacaagabo muuse xuseen cali muuse yaa ku heliya adiga toban qof ay u helisay waa gatay saddex gawjeeda baska baa saaran tahay muqdishoan ujeeda walaal waa gatay aad baan reer puntland aada inoo soo dhoweeyey muddada ay joogtay muddadaan joogsan yaa ka timi marka hore marka hore yeemanaankay macaadan caadanaankay dadka see lagu xulaayay marka maxaad dhihi?
sidii loo kala liitaa loo kala qaaday ehliye eh, muxuu ahaa dadka caailadda ah, caa'ilada badan Toban qof baa ahayd.
toban qof baan ahaa bankiina muqdisho ku joogta muqdishoaan u soconnaa imisaa ciyaala waxaa ciyaalka waxaa waaye toddoba magacay ibraahim barkaad laa ibrahim yaa kula socda adiga aniga waxaa ila socda xaaskayga imisaa ciyaala toddoba waxaa sunahay toddoba toddoba caruura waa gatay bal ka waran dareenkaaga fursad baad u heshay adiga iyo ilmahaaga inaad maaragtay ah dareenkayga wallaahi aad iyo aad u fiican yahay reer Bul- reer puntland waan soo dhaweynayaa yamanaan ka imaanay adig dagaalo iyo qaraxaan ka soo cararnay hadda waddankeena u socnaa alxamdulilah caafimaad meeqa beri xerada ku jirteen wallaahi saddex beri aan ku jirnay xerada waa gartay bal ka waran dareenkaaga markaad ka bartay yemen iyo halkaan wal halkan ayaa ii fiican Wad- halkan waa waddankayga hooyo waaye halkaasna yaawaryaha taalla ma fahamtay marka waddankayga hooyo ay imid waa la ii soo dhaweeyey si fiican baa caanaha la siiyey si fiican baa lanoo soo dhaweeyey raashiin iyo golol iyo wax walbaa la siiyey waa gartay gaarigana waa laydin saaray gaarigan waa la saaray ilaa hadda kismaayo aan sii rabaa laakiin insha allah ilaa muqdisho waa naga bixiya hadda ilaa intee bas ba hadda la rabaa ilaa waxaa la rarayaa toban bas maxaanta baska been kee loo qoondeeyay in la saaro wallaahi shan iyo labaatan meelahaas shan iyo labaatan qoys hal mar baa wada dhaqaaqaysaan hal mar haa hal mar baan wada dhaqaaqaynaha insha allah
waxa uu la socda qabanqaabo xoog leh oo dhaqaale loogu ururinayo sidii loogu dhoofin lahaa gobollada ay doonayaan taasoo ay wadaan guddi ka kooban ganacsatada culimada iyo dowladda ururada wadaniga ah iyo xaafadaha magaalada boosaaso ayaa iyaguna wada kaalmo ay gaarsiinayaan dadkan sida dhar cunto iyo gogol inkastoo ay muuqato in loo xusul duubayo in la daboolo baahida dadkan kunka ku dhow ayaa waxaa laga cabsi qabaa in tirada dadku ay soo badato faadime yaasin jaamac v o a boosaaso